ayaa waxaa ii sheeg koonaha magaalada gadigaas qolada nabadiidka ah ay isku soo dayeen inay ciidanka jubbauntiga meesha deganaa iyo kuwa rondada inay maaragtay meel geesa magaalada ka baxsan kay soo istaageen xabada isu soo fureen markiina waa laga hortagay waana la dhabarjifiyey oo ii sheegeen adiga saddex iyo toban daqiiqa meelahaasay ahayd marka saddex ninna waa laga dilay waana carareen ilaa sagaaladaan xersanaynay hadda kula hadlayna aniga guddoomiyaha degmada iyo kulli roondaan ku jirnaa magaalada gudaheeda mudaafeedaan joogna hadda magaaladii shacabkii iyo dadweynihii ganacsigii waa furan yahay wax dhibaato ah gudaha magaalada kusoo dhawaaday maba jirinba annaga wax naga soo gaaray ha yaraatay ma jiraan maaan ku caddaynay wax maxal shacabkeena annaga hal qofa wax naga soo gaaray ma jiraan waaba laga hortagayba markay soo socdeena shacabka oo meelaha ay kasoo baxeen warbixintoodaan helnay kahortagaan sameyn anaga markiiba waana la dhawarjiyey magaalada tuulooyinka ay joogaan waa magaalada u dhow marka tuulooyinka markay kasoo dhaqaaqayaan shacabkii tuulooyinka la joogaaba noo soo sheegaab anaga marka isku day kasta ay keenaanna sidaana u fasilnaynaa mar kastana saasay u jawaanba